بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يستوعب الصحيح ولا التزماه wuxuu hi raximahu allahu tacaala imaamkii kitaabka lahaa iyadoon ku soo jirnay bal labada saxiix iyo inay markii hore dee labada saxiix mujarad ah oo aan wax kale ku jirin kitaab loo alifay labadaasi ay ugu horreysay bal bukhaari iyo muslim xagga bal masalan iyaga say bal haddii tarjiix loo baahdo labada kitaab iyadoon la eegayn xadiis xadiis ee labada kitaab guud ahaan iyo duuduubkoodaas say u kala horeynayaan aan soo aragnay ayaa wuxuu ihi walam yastawcibaa may dhammayn oo iyagu may caam yeelin oo may koobin asaxiixa saxiixa may koobin walaltasamaahu walam yastawcibaa may caam yeelin kollay dagacaan leeya oo dee mana yar haboonayn lugaha majliskale haddii xalqa la fadhiyo la fidiyo taas haddii aan ruux idhaha lugta laaba waxba yaan laygu qoonsan walam yastawciba may dhammaysan oo may koobin oo may caam yeelin asaxiixa saxiixii oo macnaa xadiidkii saxiixa ahaa ee jiray guud ahaan ee rasuulkii ilaahay ka sugnaaday labadan kitaab ee saxiixa bukhaariyo saxiixa muslim may wada koobin oo dhammaantii halkan kuma wada sheegna ee saxiix ka maqan ayaa jira walaltasamaahu ismanaanay laasimin macnaa saxiixa inay wada sheegaan marka hore ama isticaabka laltasamaahu isticaabahu wey inay wada dhammeeyaan oo saxiixii aanay wax ka tegin markaa bal ama sahwi iyo waxyaale waxa u dhaafeenbe inay saxiixa wada sheegaanna ismay laasimin waa labadaas waqiila waxaa la yidhi walam yafuthumaa minhu ila alqaliil taasa inoo dambaysay halkan wuxuu inoogu sheegayaa bal ama intan weli masaladii horun baanay qeybaheedii ka mid tahay ee bukhaari iyo muslim xadiidkii saxiix ahaa ee jiray labadooda kitaab kumay soo wada dhammayn oo iyada taasoo in kumay soo wada dhammayn saa daraaddeed waanay dhacdaa kolkol ama horena waa loo arkay dibna waqtiyadanna way dhacdaaye dee lama odhanayo xadiis iyadoo dacni looga dhigayo ama wax lagaga sheegayo xadiidkan bukhaari iyo muslimay warinoo macnuhu uu yahay dee haddii uu saxiix yahay bukhaari iyo muslim labadooda kitaab baan ka heli layn sababtuna waxa weeye saxiixay soo dhammeeyeen ma jirto ee in badan oo saxiixa ka mida dhaaftay oon kuba sugnayn marka horena ismay laasimin oo dee waxa weeyaan haddii ay islaasimiyaan oo iyagu ay marka hore ku ballan qaadaan inay xadiidka soo saxiixa sheegayaan meesha way iman lahaydba in xataa taas wixii axaadiisee dhaaftay iyadoo iyagii la laasiminayo la leeyay dee waxa roonayd ama maxay uga tegeenba la yidhaaho in la laasimiyaa laakiin kol haddaanay islaasimin iyadana dee qolooyinkii a'immada ka mid ahaa ama sida xaakim oo kale ee musadargiisee le axaadiis ay ka tegeen baan ku sheegaya ama daaraaqudni oo kale ilzaamaadkiisu axaadiis buu leeyay kuwogay la mid tahayo inay soo saaraan bay ahayd oy ka tegeen oo kale ibnu xibbaanoo isaguna hadal lahaa waxa mudan in axaadiis ay ka tegeenoo kuwooda la mida lagula niqaasho umuurahaasoo dhammi maxalkooda ma aha waayo iyagu kumay ballan qaadin ama ismay laasimin inay wada sheegaane bal waxay caddeeyeen oo inooga sugan in dee saxiix ay ka tegeen ay jiraan oo bukhaarina ibnu cadi baa wuxuu sanadkiisa kaga soo naqliyey waana ka sugan yahay inuu yidhi bal kitaabkaygan waxaan ku sheegay in wixii saxiixa ahaa saxiixiina qeyb baan ka tegay lixaali duul weeya dherarka dee kitaabku uu dheeraanaya anoo taa ilaalinaya muslimna saxiixiisa waxaa ku sugan meel kitaabu salaad ka mida inuu yidhi xadiid kastoo agtayda ku saxiixa halkan kumaan sheegin kumaan sheegin inuu yidhi taas baa saxiixa muslimatigiisaaba kuba sugan bal markaa dee labadaa xaala midna halkan ma habboono in xadiis dacni looga dhigo bukhaari iyo muslim baan warin iyadoo dee aan cillo kale iyo wax kaloo lagu cilaynaya aanay jirin kitaabkoodaasi dacni ma noqonayo dee in iyagii la ilzaamiyo layidhaha xadiidkan maxay u soo saari waayeen kii ay soo saareen buu la derajaye iyadna may taalo marka ma taalo oo dee marka horeba iyagu taasna ismay laazimin bal taas weeye intanin walam yastawciba asaxiixa wala iltazamaahu qiila waxa la yidhi oo waxa la yidhi kolley waxaa yidhi inay imaam shahiir ahaayoo macruuf ahayoo xaakimka inoo dikrigiisu inagu soo noqnoqon doono sheekhiisa ahaa oo ibnulakhram la odhanayo ama moxamed ibnu yacquub kitaabka kitaabkan waa asalka irshaadu dulaabi alxaqaa'iqna dee kan waa ikhtisaarka labaad baa tan keentaye kaa isaga magaciisa waa ku xuseeyo ciddii tidhi oo qaa'ilka dee ciddii qowlkan lahayd buu u nisbeeyeybe waa ikhtisaarkii labaadee kitaabka uu sii ikhtisaariyey ayaa keentay inuu balle xadfo bal matalan qaa'ilkii qiila waxaa la yidhi walam yafuthumaa markaa qilka halkani naqlintani maaha in dee siiqo tamriidiyo la leeyay sidaasaa la yidhi oon qaa'ilkiisii lagaba hubin ee waa ikhtisaarka wixii kaba yimi eh dee qaa'ilku waa ina akhram ama moxamed ibnu yacquub walam yafuthumaa kamuu tegin oo ma dhaafin bal saxiix waa dhaafay oo saxiix aanay werin baa jire laakiin iyaga ma dhaafin minhu min asaxiixi xadiidkii isagu saxiixa ah xaggiisa ila alqaliilu in yar mooye oo marka labadooda kitaab axaadiistii ay kulansadeen ee saxiixa ahayd kuwa sixad loo xukumayaana way noo dambeeyaanba insha allah kitaabka axaadiistiisa kaba mid ah marka taas loo eego inta aanay sheegin ee saxiixa kaba maqan dee waxa aanay sheegin baa ka yar waxay sheegeen markaa waxa dhaafay waa wax yar yarida loogama jeedo dee axaadiis yaroo fara lagu tiriyo ee dee marka labadooda kitaab waxa ku sugan loo eego inta maqan baa ka yaraanaysa xataa iyaduba boqolaal ama haba gaadha dee caadi aad ugaba badane inta ay sheegeen kaba yaraanaysa taas baa imaamkaas in akhram yidhi wuxuu yidhi markaa mu'alifku wa unkira waa la inkiray oo haadaa qowlkan qowlkan ah inta saxiixa ah ee aanay sheegin ee labada kitaab kaba maqan baa ka yar ama wax yar unbaaba dhaafay qowlkaa ninkii yidhi waa lagu inkiray oo waxa loogu inkiray oo ay arrintu tahay axaadiista saxiixa ah ee labada kitaab aanay sheegin ayaa iyagu way badan yihiinee wax yari lagu tilmaamo maaha marka umuuraha lagu inkirayna kolley halkan kitaabkii asalka haddaan eegno laba arrimood buu sheegay oo taa keenayaba radintaas midi waxa weeye hadal bukhaari laga soo naqliyo ah bal hadalkaa horeen soo naqliyo aan ahayn oo axaadiis boqol kun gaadhaysaan oo saxiixaan korka ka haya uu yidhi taasi waa mid labadooda kitaabna markaan tiradooda aragno ay laynoo sheegi doono intaa aad iyo aad bay ugaba yar yihiin oo kale oo taas iyadu bal markaa tiradana waan arki doonaa arrinta labaadna dee waa kutubtan kale ee bal matalan saa xaakim oo kale ee iyagu yidhi bal axaadiista saxiixaan kuba sheegaynaa kuba gaabsanaynaa axaadiis badan haddii xaakim iyo laguba dacniyo laakiin haddana saxiix badan baa soo baxaya oon yari lagu tilmaamahayn oo badan baa u saafi noqonaya bal umuurahaasay ugu inkireenoo yidhaaheen may arrinku saas ma aha saxiixa dhaafay waa badan yahay taas weeye waa unkira haada bal laakiin waxaa jirta culimmada qaar qowlkiisa yar tawjiihiyey waxaaba kaba mida suyuudi dee kutubtiisoo kale oo wuxuu kaba dhigaa ibnulakhram ama imaamkaa ina yacquub wixii uu u jeeday inuu ahaa saxiixu wuxuu leeyahay maraatib oo darajo keliya kuma wada sugnaa ee saxiix aclaa darajaadka sixa gaadhaa waa jira midkaa kusii xigayo kusii xigayo kusii xigayo oo xagga marka la eego dee ruwaadan isaga uu warinayo iyo xaggan itisaalkiiyo umuuraha kaba yimaadaa jaanibka ayay ku kala xoog bannaanayaan iyagoo magacii sixada wada kulansaday marka in akhram wuxuu u jeedaa buu leeyahayba xadiidka saxiixa ah kii ugu heer sarreeye ee aclaa darajaadka sixa gaadhsiisaama la odhanayay shardigoodii sare ayuu waafaqsan yahay ka inta ay sheegeen iyo inta aanay sheegin marka laysu eego inta ay sheegeen baa badnaanaysoo taa amaa saxiixa kale waa badan yahay bal waa tawjiih uu isagu taa isagoo hadal xaakim leeyahay oo xadiidka saxiixa qayba uu kaba dhigo ka darajadaa gaadhayna uu cadad ku xadido malaa aan tobaneeyo kun ah taas kaba qaadanayo dee alfiyadiisa ayuu ku yidhaah min aلصaxiixi fawtuhu kahiiru waqaala najlu akhramin yasiiru muraaduhu aclى aلصaxiixi faxmili akhdan min alxaakimi ay fi lmadkhali oo ujeedadiisu waa saxiixa acla saxiix ka saxiixa ugu martaba sarreeya oo koley nuskhada tirmisi ee hore ee kitaabka loo madbaceeyey taa meesha qalad yar baa ku jiro muraaduhu cala saxiixi baa dhacde waa muraaduhu acla saxiixi faxmili akhdan min alxaakimi ay fi lmadkhali bal isagu waatu kaba cabiro oo suyuuditaa ugu tawjiihiyo haddii bal taasi ay sugnaato weeyeen marka wuxuu yihi bal walam yafutmaa minhu ila alqaliilu wa unkira hada laakiin qowlka waa la radiyo waxa badan wax badan baa ka tegsan ama ay iyagu ka tegeen taawe wasawaabu qowlka sawaabkii waxa weeye annahu sha'niye lam yafut inaanu ka tegin al-usuula oonu dhaafin al-usuula macnaa iyaga aanu dhaafin oo dee al-usuula usuushii alkhamsata shanta ahayd ila alyasiiru xadiiskii saxiixaa weeye kaasun baan ku jirnaa imika in yar mooye macnihii waxaan u jeedaa shantan asal aan ula jeedaa alsaxiixayni labadii saxiix wa sunana abi daa'uuda waatirmidiyi waannasaa'iyi iyo sunanta saddexdan imaam abu daa'uud iyo tirmidi iyo nasaa'i ibnu maajah kumuu soo darin halkan waayo walow casrigiisii markan soo gaadhno iyo in ka horraysay ay shuhrowday in sunanta markaas dee ama kutubtan usuushee shanta ah lix lagagaba dhigo laakiin waqtiyadii hore qaaliban dee markaa uu ka baxsanaa ibnu daahir imaam laydhaahbaa kitaab adraafu leeye laydhaah uu ugu horeeyey nin ku soo dara markii dambena kitaabkan kamaa laydhaah dee waxaweye ninkan adigu ama sheekhna cabdilqani ee cumdatulaxkaamka laydhaah leeyahay xagga rijaasha ayaa ku kordhiyey mizi iyo dee intii dambena si unbay u wada raaceen ama adraafa la dejinayo ama rijaashaha lagaba hadlayeen markaa hore anu waqtiyadaa hore ayaanu tirada ku jirin oo yidhaahaan axaadiista uu kala gooni noqday ama rijaasha khaasatan uu kala gooni noqday raggaase isaga u khaaska ayaa dacfi badan koley ama rag badan oo daciif uu kuba sugan yahayoo dee bal markaa barhkood baan kuba darida laakiin mar danbaa lagu darayba walow waqtigii sheekha dee tirada khaasatan casrigiisa arrinku uu jiray haddaba bal wuxuu leeyahy shantaa kitaab axaadiista saxiixa ah ee ka maqan ee aanay sheegini way yar tahay oo waxa dhaafay iyagaynay sheegin shantaa kitaab iyada dhaafsan waaba wax yar saas baa imaam nawowi imika halkan raajix yeelay taas buu raajix yeelay bal markaa kolley laba arrimood baan yar taabanoo ta hore waxa weeyaan imaam nawowi naqligiisa halkan dee hadalku wuxuu u dhacayaa isaga xaggiisa in kalaamkani ahaa oo isagu uu leeyahay qowlka sawaabka ihi ama ciddan qowlka bilowday ay isaga tahay ha tarjiixiye isagoo haba xoogeeye taas iyadu waa mid waana say qolooyinkii hadalkiisan tacliiqiyey ama nadmiyey ee waa say iyagu yeeleen kolley kitaabka kitaabkan waa asalkaa irshaadna cid kaleu ka soo naqlinayay laakiin waa raajix yeelay oo cibaaradiisu halkan waxay ahayd waasawaabu qowlu man qaala qowlka sawaabkii waxa weeye ciddii jiro markaa ujeeddadu qaayil horaa jiray qaayilka muu magacaabin xataa sakhaawi oo kale sharaxiisa dee cid aan la magacaabin buu ka soo naqliyo cibaaradiisu ay tahay laakiin isagiina waay dee taas buu isagu ictimaaday oo uu raajax yeelay oo bal matala yaanu laynoo soo magacaabin ama sheekhu aanu sheegine qaayil ka horreeyo san yidhi baa jira waayo cibaaradiisaa taa ahayd isagiina kiibuu ictimaaday taas iyadu waa mid ooban usushan dee markaan eegnana hadhow kutub kale way noo soo socotaayo xadiidka saxiixoo badan bale hadalkanna waa kan yidhi qolooyinkii kit hadalkiisan daama soo qaaday bal labadan dandim haddaan eegne labada alfiyo suyuudi qowlkiisan dee waabuu ku waafaqayo wuxuu yidhaha waa hadal fiican ay tahay in dee bal laga aqbalo dee lagana jaseeyo suu kaba cabiray waxay cibaaradiisa yidhi annawowi lam yafut ilkhamsata min ma saxa ila nasru faqbalhu wadin ka aqbal laakiin ciraaqi oo kale isagu isagoo qowlkaa horeen soo sheegnay ee bukhaari yidhi xadiis boqol kun gaadhay baan korka ka hayaa walow dee kaa boqolka kun aanay mid mid ahayna kolley mukararaadkii iyo mawquufaadkii iyo waxyaalahaasoo dhanba ay kulansanayso ayuu hadalka nawowi ictiraad uga dhiga oo markuu hadalkaa hore ee uu lahaa ibnul akhram soo naqliyey oo uu sheegay in la radiyey oo isaga dee walam yacumaahu laakiin markaas لكن قلما فاتبنا لكن قلما فاتبنا عند ابن الأخرم قلما فات عند ابن الأخرم فات منهما عبارة ثلاثة إلا ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعف بولا يبعنا تنفتيد عراقي مركا أكتي سوا كبشيا وحديثة بدن بخاري الشيغين وكرفة أيو كبشيا لكن واحد ارتحف من حجر هذا الكنوين وكحن بارو axaadiistan axkaamta gaar ahaan oo axaadiistan aynu xukum ka qaadanayno xalaal iyo xaraam leh ee bal matalan axaadiista axkaamta lagu tirinayo shantani intay sheegeen baa ka badan axaadiista ka maqan laakiin markaanay arrintu axkaam ahayn ee axaadiistii kale ee dee qaybaha kale ku tacalluqsanayd ee taa saxiixa ahaa wixii aan axkaam ahayn aad bay u badnaanaysaayo dee kollayna waa nin aad iyo aad meeshan kolley cibaaradiisi iyo hadalladiisi ay daqiiq u yimiyo nadaraadkiisu oo bal taasu hadalkana way ku xambaaraan lam yafuti اlusuul alkhamsata ila alyasiiru acni asaxiixayni wa sunana abi daa'uuda waatirmidiyi waannasaa'i bal markaa taasna waa hadalkii ay halkan yidhaaheen bal halkan ka qaadanayna axaadiista dhaafsanna way noo dambaysaayeen waa taas way imaneen laakiin arrin hadalkii hore kuba xidhan uun radintii ibnuulakram marka la eego hadalka ibnusalaax ayaa inoo socoto wuxuu idhi wajumlatu maakii majmuuciisu fi lbukhaariyi bukhaari kuba sugan oo xadiidka saxiixa bukhaari axaadiista ku sugan tiradoodu marka laysu wadageeyo sabcatu aalaafin toddoba kun weeye iyo wa mi'ataani laba boqol iyo wa khamsatun wa sabcuuna xadiisan شن يتدبات حديث بالمكررة مع الأحاديث المكررة مركة أحاديث مكررة الله تريو وبحذف المكررة وبحذف الأحاديث المكررة أحاديث صون نقنقون استيقوين تيدنا مركة لغا ساري حديث في مركة ريون لا تريو أربعة آلاف أفر كن حديث وي ومسلم وجملة ما في مسلم saxiixa muslim waxaa ku sugan majmuuciisi iyo isugeyntiisu biisqaadi lmukarari macnaa bal markaa la rido kii mukararka maca isqaadi lmukarari kii soo noqnoqonayay axaadiista ahaa iyo duruqdu soo celcelinayay marka la rido ee mid keliya un xadiidkii mar keliya la tiriyo duruqdiisiina aan la tirin uu soo celcelinayo weliba si badan u soo celcelinayay naxwu arbacati aalaafin afar kun qadarkood weeye tan may jasmine waa afar kun qadarkood bal halkana tirada labada saxiix baa inoogu sugan kollayna walow sheekhu uu faa'iido gaaro uu kaba dhigtayna waawii kitaabku ikhtisaarinayay ibnuulakhram radintii iyo wixii lagu radeeyay qayb ka mida ahaydoo uu leeyahay dee labadii kitaabba axaadiista ku sugane waa intan axaadiistii saxiixana waa kaa bukhaariyle boqol kun inka badan boqol kun baan korka kaba hayaa markaa nisbada markaynu boqolkii kun intan u eegnana dee intan baa aad iyo aad u yaraanayso waa tatimadii radintii ibnuulakhrab marka la eego kitaabka asalka laakiin halkan faa'iido gaaray inoo noqotay marka waxa uu imika inoo sheego kitaabka inoogu sugan dee kitaabkii hore uu tabacu yahay axaadiista bukhaari kuba sugan marka laysku daro axaadiista uu markadee guud ahaan oo dhan la wada tiriyo isagoo si badan axaadiista u soo celceliya kolkol xadiid keliya labaatan goor iyo inka badan soo celinayo markaa labaatankii goorba la wada tirinayo toddoba kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xadiis weeye marka axaadiista aan la tiriyo inta mukararka la xadfay intii aan mukarar uun ahayn iyada afar kun bay noqonaysaa taasi bal waa sida uu yidhi ibnu salaax iyo kollay nin horey ka soo naqlinayeen oo raggii kitaabkan ruwaaddii kitaabka inoo soo wariisay ee cinaayada u lahayd kaba midoo xamawi la odhanayay taas baaba iyada ay oo isagu mala baabbaab uga tiriyey ayay iyaguna qowlka kaba soo naqliyeen waana san imaam nawowi iyo ciddii la midka ahayd iyo ciddii ciraaqi iyo nadmiga hadalka ibnu salaax nadminaysa iyo waa si ay kuba wada tegeen taaba weeye bal markaa intaynaan soo gaadhin maxaa tira imika inooguba sugan kutubtan dee madbacaysanee raqam kale maanta xaafidnu xajar oo kale iyada hadalkoodan waa bushiyaa kitaabkana cinaayo ziyaado u leeya waxaa la arkaa dee inuu dadka kuwa ugu khibro badan kitaabkaas ama ugu aqoon badan bay isagu uu kaba mid yahay kitaabka khibrada uu leeyahay isagu welibana dee qowlka hore lasoo naqliyey kuma kaaftoominay isagaa baabbaab u tiriyey una tiriyo kitaabkiisan dee sharaxa ayuu taa kuba tiriyey ama muqadimadiisiyo marka isagu wuxuu leeyahy dee imaamka hore xamawi la odhanayey ayay iyagu taqliid ahaan iyo naqlin ahaan ay kaba soo naqliyeene tirintiisii isaga iyo taxriirkiisii marka mukararka la tiriyo laakiin axaadiidta mucallaqa ee noo dambaysa iyo mutaabacaadka aan lagu darin isagu siduu ku tiriyey toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo sagaashan xadiid ayay noqonaysaa buu idhi marka waxa u dhexeeyaa dee aad ba uma sii badna oo boqol xadiid iyo waxyaalo bale taasna tiradu kolkol xadiid mid uu kala tiriyey ayuu markaa mid kalena israacin karaa labada xadiid xadiid keliya uu ka wada dhigi karaa midna laba riwaayo leeyu kala qaadi karaaba bal intaas haddii wuxuu leeyahay halkan ay afarta ku yidhaaheen aan mukararka aan saarno oo xadiidkii mar keliya la tiriyana in kollay muqadimada ina uu ku sheegaa arrintan isagoo ku dabdinaya hadiyusaari meelo sharaxa ka mida juska hore iyo xataa ka saddexiyo tobnaadna dikriba u yar yimaada marka meel ahaan sidaa muqadimadoo kale lix boqol iyo laba ayuu kaba dhigay laakiin meel fadxi kaba mid ah shan boqol iyo laba kun iyo lix boqol iyo labaan ujeedaa meel fadxi ka midana laba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo toban xadiid ayaa tiradiisu ay ahaydba oo bal waa umuuro iyaduna isaga yar baahan dabdin marka isagu wuxuu leeyahay afar kunna ma aha dee kumana dhowa waxaa laba kun iyo shan boqol iyo ziyaada ama laba kun iyo lix boqol iyo laba xadiid ayuunbaaba marka aan mukararka goyno aynu intii kale waxa weeyaan adigu khaaliska ahaydun soo saarno ama soo reebno inoo soo baxaysa adigu bal wixii tacliiqa iyo markaasuu kuba daraa wixii tacliiqa ama kuba yimi waxaw tacaaliiqdii ama mutaabacaadkii ama ikhtilaaf riwaayaat tambiiheedna uu dabdiyey oo uu tiriyeyoo bal markaa waa sheegaa taas iyadna waa minxaafid ibnu xajar bal markaa laakiin nafteeda taas waxbaa iman karoo tarqiimkan imakaan hayno ma waafaqsanaanayso tarqiimkan aada u shuhroobayna dee tarqiimo kalena waa jiraanbe laakiin tarqiimkan imika aada u shuhroobay waa tarqiimkan maxamed fu-aad cabdulbaaqi uu tarqiimiyey oo bukhaari waa tarqiimiyey kutub kala duwan buu tarqiimiyey ee muslim isaga waxaaba u lahaa camal intaa ka siyaadsan buu uba lahaa laakiin kutub kala budan buu kutub kala duwan buu tarqiimiyey kolle tarqiimkaasna waxaa kuba xambaaray laba kitaaboo midna uu soo tarjamay midna uu qayb uu ku lahaa qaybtu haddaanyaanay badnaaninbe oo xaggan faharista axaadiista oo labada kitaabba nimankan mustashriqiinta ay dejiyeen mid waa kitaabkan weyne almucjam almufahras la idhaaho oo sagaal kitaab oo lixdan bal usuusha ibnu maaja markan ku darno iyo muwada'a maalik iyo sunanta daarimi ama musnadka adigu sunanta daarimi iyo musnadka imaam axmed ay sagaalkaa kitaab ay fahrase uga yeeleen waana fahrase ahaan kolley mustashriqiin waxooga ayaa ka qayb galay sinsinkimala dee ninkii kolley kitaabka kalena dejiyo qayb weyn ha kuba lahaado oo waxaanay tahay dee waa kutub aada markaa nafci weyn ruuxii axaadiis baxseeyey uba leh oo haddaad xadiis u baahato sagaalkaa kitaab ku jira ood kitaabka mucjamulmufahras soo qaadato waana kitaab muntashiro maanta madbuuco aadna dee loo isticmaalo waxaad helaysaa kelimo keliya oo xadiiskii ka mid unbaad u baahantay inaad hesho haddaad kelimadaa soo qaado sandi macaajimtaad u baadhi wuxuu ku tilmaamay sagaalkaa kitaab hadduu inun xadiiskaasi ku soo arooray halkuu kaga jiro xadiiskaasi kitaabku ku jiriyo halkuu kaga jiro almucjam almufaras baa laydhaha nimanka mustashriqiinta ayaa isugu tegay dee qaradkooda laakiin nafcigaasuu yeeshay kitaabna waa kitaab kaloo miftaaxu kunuusi sunna laydhaa isagu waa mujalladka aan hayo aan ka weynaynba sagaalkaa kitaab iyo shan kitaab oo kale afar iyo toban kitaab ayuu nin holandi ahaa ama holland ahaa bal kitaabkana ingiriisi buu kuba qoray falsinka la odhanayey dee bal khibrada intaa leega ayuu ku ururiyey mujallad keliya haddaba kaa hore isagoo xag kelimaad buu ku socday oo kelimuun baad u baahnayd xadiiskii bali matalan min xusni islaami ilmar-i tarkuhu maa laa yacnii haddaad u baahantahay yacnii baad qaadan kartaa tarkuhu baad qaadan kartaa islaam xusni inta doonto idun marka halkuu ku jiru kuu tilmaamayaa iyo raqam ahaan kan kale isagu miftaaxi kunuusi sunna waa tarjamadii maxamed fuaad cabdilbaaqi uu ku soo tarjamay waana dee isagoo carabiya ayuu maanta madbuuc yahay dee asalkiisii horena muu ahayn carabi ninkaasaana lahaa toban sandood buu waday tarjamadna afar sandood buu waday maxamed fuaad cabdilbaaqi ayaa waxay uu isagu waa mowduuc ahaan oo isaga waxaad doonaysaa xadiiskii aad u baahnayd mowduuciisaad eegaysaa mowduuciisiibaa tegi halkaa dee iyadna isagoo xuruuftan kuba socda tiibaa deeta ku baadhiyo wixii mowduucaas ahaa ee axaadiistii ku sugnayd ee kutubta afar iyo tobanka ah oo barhkood dee maqaasida ibnu isxaaq iyo musadka zayd ibnu cadiinka la yidhaha madhabka zaydiyada oo kale iyo dabaqaadka ibnu sacaad iyo waxyaaluhu kusoo kordhiyay ayaa markaa mowduucaamad kelaysa isaguna waa aad buu qayim ugu yo bal ka soo qaad haddaad mowduuc lahayd matalan haddaan qaadana tarjamo cumar ibnu alkhadaab oo kale ee inta cumar dhigto islaamkiisii oo kale waxyaalo kala duwan oo isagii kuba tacalluqsan ayaa wixii kutubtaa barhkood baa siira ah ayuu soo dhiganaya haddaad mowduuc xadiis soo qaato mawduuciisu timabo ku saabsan yahay de axaadiisiyo shacarka oo kale ku timi ashacar inta tagto ayaa wixii halkaa kutubta kuba sugnaa ayuu kuu dhigaya isagoo haddaba markaa arqaamta isticmaalaya inoo dabacaad hore ay ahayd iyo markii ayuu deeto si ay u waafaqdo u dejiyo kutubtan markaa raqamaysana imika labadaa kitaab arqaamtii ku soo aroortay bay waafaqsan tahay oode bal si ay u waafaqdo iyo habkii ay isticmaalayeen bal taas buu udejiyo haddaba kulle cinaayo weyn buu jaanibkaa tarqiimka u lahaa waxaan leeya haddaad dee fatxulbaariyadan imika inoo madbacaysa ama bukhaarigan aad qaato axaadiisu toddoba kun iyo shan boqol iyo ziyaaday noqonaysaayo intan xaafida waxbay dheer tahay ay dheer tahay kolley xadiidku waa kii un xadiis ziyaadihii ma jiro leeya kana uu ka dhacay kana waa ku jira ee waa hadka tirinta uun ayaa waxay noqonaysaa dee midno inuu xadiis la kala laba riwaayuu leeya ama inuu kala tiriyo ama laba saxaabiyo wada yeesho wada socdo uu kala tiriyo laba xadiis ka dhigo midna uu iskuba tiriyo bal taasay noqonoo kolley tarqiimkan aan haynaa halkaa weeye laakiin muu samayn kitaabka bukhaari marka la eego axaadiistiisan khaaliskee mukararka ahayd inuu gooni ahaan u tiriyo axaadiisii way isku jirtaayo halkaa mukararka wixii aan mukarar ahayn kama qaadan karna taas walow xaafidnu xajar raximahullahu tacaala cinaayo kale kitaabka uu leeyahay cinaayada uu leeyana waxa marka uu kitaab dhameeya matalan imaka kitaab bedel waxyi buu dhameeyey ama kitaab alcilmi ama kitaab alwuduu oo kale si ay u tartiibsan yihiin markuu dhameeyuu inta ugu dambaysa dhigaya axaadiistii buu dib u ururinaya oo dhabayaa kitaabka wixii xadiiska ku soo aroray intaa weeye inta mukararka ah ee soo noqnoqotay intaasay noqon markaasuu khaaliska odhanaya inta saafigiina intaasay noqon markaasu weliba arrin kale sheegayaayo inta muslim intaa uu ku wada waafaqay wixii aan intaa ahayn oo intii aanu muslim lalahaynna uu tirinaya malaa ruux daalibcilmiga mujidi hadduu intaasuun ururiyo oo uu bal matalan baabbaab uu la eegana tarqiimkan moxamed fuaad cabdilbaaqi waa laga yaabaa inay u soo baxdo halkay tiradoodu iska yar weydaarsantahin axaadiisi waa axaadiisii une waayo saasuu ku dhammeeya fatxubaari kuba dhammeeya taasi iyadu waa xagga bukhaari ama muslim oo kale maxamed fuaad cabdilbaaqi tiradiisu iyagoo halkanba naxwi arbacati alaaf bay yidhaaheen xafna wuxuu ka cabiraa un hadalkooda nadar baa ku sugan laakiin tarqiimkan aan hayna markaan eegno saddex kun iyo saddex iyo soddon ayay noqonaysaa axaadiista aan iyadu khaaliska ah waa iyada iyada gaar buu sii raqab musalsaluu siiyey axaadiis aan mukararka ahayn laakiin kuwa mukararka ah kitaab kitaabuunbuu u tiriyey dib isugu muugeyn oo dee kitaabkao dhan raqab mutasasila muu siin oo taasna malaa dee ruux kasta ruuxii doonay inuu baabbaab isugu geeyo ama kitaab kitaab isugu geeyo waa waxay usoo bixi karta markaan eegno maxamed fuaad cabdilbaaqi habkiisan uu kuba socday ee bal waxaan leenahay axaadiistan imika raqamaysan ee aan kitaabka muslim ku aragno dee saddex kun iyo saddex iyo soddon bay noqon afar kun ma odhan ma gaadhayso kumana dhowataawe muslimin biisqaadi lmukarari naxwi arbacati alaafin afar kunoo afar kunoo xadiisba weeye muslim uma ina ziyaadata ziyaadada fi saxiixi saxiixa ku sugan tucrafu waa la garanayaa min asunani oo waxaad ka qaadanaysaa waxaa laga helayaa weeye oon ka garanaan kaba qaadanaynaa min asunani sunantii almuctamadati la ictimaadsanayey wadalika ka sunani abi daa'uuda waatirmidiyi waannasaa'iyi qolooyinkaas sunantood weeye wabni khusaymata wa ka saxiixi bni khusaymata ina khusaymaba isna saxiixiisa weeye wadaara qudniyi iyo imaamka daara qudni la yidhaaho sunantiisa iyo waalxaakimi waalbayhaqiyi xaakim iyo bayhaqi iyo wagayrihaa kutubta dee sunantaayna sunantii bay u laabmaysaaye ama kutubta dee qorooyinka kale ay leeyihiin sida dee musnadkan imaam axmed iyo kutubta kale lamida iyo bal macaajibta dabaraani iyo adigu kuwo kaleo kala duwan baa jira dee musnadka abuyaclayo mansuusan laakiin muxuu hadalkan eg mansuusan xaalu yahay mid la caddaynayo calaa sixatihi sixadiisoo qorooyinkaasi ay caddeeyeen inuu xadiidkaasi saxiix yahay walaa yakfii kumana filla oo xadiidkii saxiixnimo dee inuu yahay mid saxiixa uguma fillo oo saa loogama qaadanayo uun wujuuduhu wujuudu alxadiisi tubta aynu soo magacownu inoo soo tiriyey laga helayey uunoo xadiidku inuu ku sugan yahay uuni saxiix ahaan uguma fillaanaysa haddaan tansiif iyo caddayn la caddeeyey inuu saxiix yahay aanu jirin ilaa fii kitaabi man shaksi kitaabkii uun mooyee sharada isagu shardiyey aliqtisaara gaabsasho cala saxiixi xadiidka saxiixa uu ku gaabsado bal halkanna masalo kale ama arrin kale ayuu inoogu dhigto faa'iido kale ah faa'iidadaas waxa weye kol haddii ay noo sugnaatoon ogaanay xadiidka saxiixii inaanu bukhaari iyo muslim aynaan labada kitaab saxiix dhammaantii ka wada helahayn saxiixa dhaafayna uu badan yahay xadiidkii saxiixaha ee kale ee iyagu aanay sheegin halkeen ka helaynabaa meeshii taalla tii buu inoo sheegay oo wuxuu leeyahay xadiidka dee saxiixa een bukhaari iyo muslim aan kuba sugnayn waxaan ka helaynaaba kutubtan uu inoo magacaaba iyo dee kutubta kale a'immadu dejiyeen baan ka helaynaa laakiin kol haddii kutubtaasi xadiidka saxiixa iyo keyrkiiba ay kulansanayso xadiidkii dee inuu yahay uun mid kutubtaa ku sugan kuma filla sixadiisa iyo xasannimadiisa toona inay saxiix iyo xasan iyo daciifba way ku jiraan ee waxa weeye waxaan u baahanaanaynaa markaas caddayn la caddeeyo haddii imaam a'immada ka midi kitaab kutubtan uu inoo sheegay ama kutubta kale ka mida uu xadiid intuu soo dhigtay idhaa waa xadiidka saxiixa halkaa ayaan ka qaadanaynaa xadiidkii saxiixa ahaa ee khaarij asaxiixayn ba ahaa ama iyagu aanay sheegin oo sixadiisa la caddeeyey weeye bal matalan ama markaa sadee hadalka ibnu salaax uu ahaa kutubta dhexdooda un ha ku caddeeyeen ama sadee kutubtan a'immada qaarkood siday imaam axmed oo kale iyo abi daa-uud iyo keyrkiiba rag iyo deeme rag badan yaxya ibnu maciin iyo su-aalaad baa jira asxaabtoodu ay weydiiyeen rijaalna weydiinayeen axaadiisna la weydiinayay wixii axaadiise laynoo soo naqliyey inay saxiix yeeleen ee a'immada muctabariinta ay saxiix yeeleen laakiin inoo sugnaata taasna waan ka qaadanaynaa taas baa uu sheekhu imaka halkan inoogaba sheegay bal markaa waxaanu yidhi walaa yakfii kuma filla oo wujuuduhu wujuudu alxadiisi xadiiska helitaankiisa ama jide kusugnaanshihiisa fiiha iyaga dhexdoodii uu xadiidkaasi ku sugan yahay kuma filo ujeedadu xadiidkii aynu ka helay unsi abi daawuud oo kale tirmidi oo kale nasaa-i oo kale daraquni oo kale iyo kuwaas saxiixnimo uma qaadanayno dee waayo saxiix iyo waxaan saxiixaynba way kuba sugan yihin ilaa fii kitaabi man shaksi kitaabkii mooyee sharada shardiyey aliqtisaara gaabsasho calaa saxiixi saxiix lagu gaabsado oo bal markaa halkan wuxuu ka soo reebayaa xagga in loo baahan yahay tansiis sixadiisa la caddeeyo si xadiidkii saxiixnimo aan u qaadano uu inoogu soo biiray axaadiistii saxiixayn aan ku haysanay kutubta ay qolooyinkii mu'alifiintooda ama musadifintoodaha iyagu ay marka horeba shardiyeen yacni bukhaari iyo muslimba noqoninbe inay xadiidka saxiixa un ku gaabsadaan oo markaa wuxuu leeyahay kutubta haddaan xadiidkii kuba aragno dee aan lama dacnin oo cidi aanay daciifin sixadiisii inagoon tansiis u hayn iyo caddayn ayaanu qaadanaynaa alkutubta kolley uu tilmaamayana waxa ka ay tahayba saddex kitaabba halkan kolley mashhuur ah oo dee ay halkan kutubta hore raaciyeen dee kuwo kaloo iyaguna yidhi saxiixun baan ku gaabsanaynaa waaba jiraan sadee saaxibu dayaa iyo ibnu sakan isna kitaabkiisayeen oo waxa weeyaan saddexdaa kitaabna waa ibnu khusayma ama saxiixiisa iyo ibnu xibbaan saxiixiisa iyo xaakim xaakim haddii la yidhaha hadal gaara inoogu iman labadii kale laakiin walow uu ibnu xibbaanna hadal yar inoogu imanayo laakiin bal ibnu khusayme oo kale wax hadalo uu soo celiyey ma jirto bal markaa waxa arrintu ay tahay iyagu waxay ku tegeen inay saxiixa kuba gaabsadaan marka wixii xadiis iyagu ay sheegeen yaanay odhaninba waa xadiida saxiixe waxay u soo saarayeen oy kitaabka ugu sheegeenba inuu yahay xadiidka saxiixa saasaad arkaysaa in badan iyadoo ibnu khusayme xadiidkuun soo saaray ama ibnu xibbaan oo kale oon wax kalaami la socon dee xaafid ibnu xajar iyo amtaashi inay ka cabiraan ibnu xibaan baa saxiix yeelay ama ibnu khizayma saxiix yeelay macnuhuna dee kitaabkiisiibuu ku soo saaray uu isagu ku talagalay ama uu isagu marka horeba shardiyey inuu xadiidka saxiixa un kuba gaabsado taas oo kale ayay arrintu tahay wakhuduu xaytu calayhi nas ومن مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويطر مسلم واسو كبعبره كل كتاب ابن خزيمة قدر كلها هي كتاب في أردن معها إلى حتى مع عبادات بالله هي انت أصلا صدح كنو حديث ويكون دودا فرجنسو تأيا يرير بيكم مطبعيين وكلي يعني انت كتاب كتحقيقين هي عظمي كلي أحكام وألباني لي هي أي لبس عطو xafnu xajar wakhtigiisna intaa in ka badan baa jirtay walow hortiiba aanu kitaabku dhammayn oo kitaabkuma dhammayna laakiin dee kutub qaarkood oo sunan saxiixa kaba mida sida tawakul iyo siyaase iyo aan imika lahayn oon kuba jirin oo wax ka soo naqliyo ayaa jira ibnu xibbaanse kitaabkiisu waa dhan yahay si fiicanna waa loo taxqiijiyey dabcadan alixsaan la yidhaha shucayb arna-uud iyo ay taxqiijiyeen oo maca farista sideed iyo toban mujallad ay gaadhsiiyeen kolley axaadiisana darajaadkeeda waa sheegaane laakiin bal mid baa yar odhan lahaa dee kitaabkuna kolley ma doonayeen hadalkiisa kusii yar raageen waxa weeye walow halkan aimo saade ibnu salaax iyo nawowi iyo aimo ka dambeeyey iyo kuwo kaleba ay sheegaan in xadiidka dee saxiixa aan ka qaadanayno kutubta iyadoon sixadiisa cidi caddayn laakiin werintiisan ay wariyeen iyo soo saarkaasi inoogu filayo sixo ahaan horta arrin baa jirto saddexdan imaamba waa saddex isu sheekha ibnu khusayma u weyn ibnu xibbaanna waa tilmiidkii xaakimna waa tilmiidkiisa oo kale saddexdooduba waxay kaba mid yihiin qolooyinka aan xadiidka xasankaa ka soocin xadiidka saxiixa ah marka xadiidka xasankii waa qeyb xadiidka saxiixa ah kaba mida ayay yihiin bal markaa waxay noqonaysaa xadiidkan iyagu ay saxiix yeeleen dee kolley ma wada noqonayo uun saxiixii imika laynoo soo tacriifiyey ee shanta shardi kulansaday ee bal maalan itisaalkii ruwaadda iyo cadaaladoodii iyo dabdigoodii iyo cadamu shuduud iyo cadamu cila ee saxiixa gaarka u ahayn hadda xasanku uu ka baxayey iyada taas ma aha axaadiistoodii xasanku waa qeyb kaba mida marka axaadiista ay warinayaan xasan iyo saxiix baa wixii aan la daciifin ay u dhaxaynaysaa taa axaadiis daciifana mid kasta waa laga helaya ha kala badsadeene taasi iyadu waa midoo dee bal markaa saxiixii aynu soo marnay ee shardiga gaarka a lahaa axaadiisani shardigoodu kaa ma aha xasanku waa qayb kaba mida marka xadiidkii mid kasta saxiixnimo uma qaadan karno waayo xasanna waa noqon karaa saxiixna waa noqon karaa arrinta meesha taalla waxa weye axaadiistoodaasi khaasatan labada hore inay u suubanaysa ixtijaaj dee ixtijaaj wuxuu u suuban yahay xasan iyo saxiixu ka dhexeeya laakiin taa wey oo markaa saasun kuma qaadanayno waayo axaadiis arrin kalena way jirtaa sa ibnu khusayme iyo maalan saxiixa muslim oo kale ruwaadan uu mutaabacaad iyo shawaahidun wax kaba wariyey ixtijaaj aanu uga warin isaga dee isagoon dee xasan iyo saxiix kale farqin ahayn ruwaadaasi waa kuwa uu ixtijaaj ugaba wariyo oo bal maalan axaadiista saxiixayn iyo keyrkood aan soo aragnay ee saxiix shuruuddaa kulansatay kuwani lama sinaanayaan bal taaba weeye dee axaadiista bal markaa iyada aimadu ama ay daciifiyeen ama iyaguba ay wax kaba sheegeen oo kitaabkii ku suganna way jirtaa bal markaa arrinku kolley taas baa ah in loo baraarugo oo la ogaado oo xadiidkan aan leenahay ibnu xibbaan baa saxiix yeelay ama ibnu khusayma saxiix yeelay asalkoodaasay ku socdaan asalkoodaas ah inuu xasanku qeyb saxiixa ka mida yahay marka axaadiistu ixtijaaj way u suubataa saxiixii darajada sarena way soo saarayaan kaa dhaxana way soo saarayaan dee noocii xasanka kaa la odhanayeyna agtooda kol haddaanu qasiim aanu u ahayn xasanku saxiixiye qismi ka mida uu yahay way soo saarayaanoo bal markaa taas in loo baraarugo ayaa mudan oo la ogaado dee idlaaqaasna ha jiro aimada kaba dhacayan tailaa fii kitaabi man sharada aliqtisaara cala saxiix wactanaa waa u cinaayooday alxaakimu xaakim waa imaamka shahirka kolley magaciisa moxamed ibnu cabdilaahi baa la yidhaha ibnu albayic ayuu aada iyo aada ugu shuhuroobay dee xaakimna kolle mala waa isaga ama ha noqoto ama usuushiisiiye waa xukum ay tawaliyeen taase ma aha sida kolley kutubta qaarkood lagu arko waayo arrin baa jirto markay kutubta qaarkood khaasatan kuwan mutaakhiriinta markay ka hadlayaan maraatibtan bal maalan ciddan axaadiista aqoonta sare u leh magacyada lagu magacaabo oydeen muxadis iyo musnid iyo xaafid iyo xujo iyo ay kaba mid tahay ayay barhkood xaakimna ku soo daraan xaafidka idhaaha waa ninka boqol kun oo xadiis oo macaasanidiya korka ka haya in markay noqoto xujadno saddex boqoloo kunoo say ka cabireen duruqdii badnaydunbaa kuba jiraysa mukararaad iyo mawquufaad xaakimkana waxay leeyihin waa nin wada koobay wixii xadiid jiray oo dhan koobay taas bay dhan waana sida baajuuri kitaabkiisana almawaahib aludniya ee shamaa'ilka tirmide xaashiyada waana kitaab mufiida uu xaggiisa hore kuba idhaha isagoo nin hore mudrasi kaba soo naqlinaya waana sida xaashiyadan uu sharxu nukhbu uu leeyahay bilowyadeed ee laqdudura la idhaha xuseen alkhaadir kuba sugan qawaacid fii culuumi alxadiid oo kale oo tahaawuni leeyahay cinwaanka lagu ku madbacaysan waana sida ku sugan iyo kutub khaasatan kuwaa dambe uun ah laakiin lafdigan xaakim ma aha laqab alqaabta xadiidka kaba mida lafdi ahaana nooma tusayo kollay saa barhkood haba yidhaaheene xaakimna taa looguma magacaabin ee waa dee xaggan xukumkii kale un weeye walow isaga dhab ahaan aynaan ku garanin xukum uu tawaliyey haddaba imaamkaasi wuxuu u cinaayooday kitaabkiisan almustadrag la yidhaaho dee kutub kalena waa leeyahay dabdi zaa'idi kii isagu ka siyaadsanaaye ee waxa weeye dee bukhaari iyo muslim dhaafsanaa calayhima cala saxiixayn ka siyaadsanaa ujeedadu waa bidabdi alxadiidi saxiixi zaa'idi calayhima dabdintiisa uu dabdiyo ayuu isagu u cinaayooday oo macnaa marka horeba kitaabkiisan wuxuu u dejiyey cibaarada mustadrak istidraag iyo haleeshiin waxay ahayd inay sheegaan oonay sheegin oo axaadiisa ayaan ku sheegayaa buu ihi waana taan idhi iyaga ma laasimayso marka horeba ismay laasimin waxay sheegeenna axaadiis badan oo saxiixoonay sheegini inay jiraan baabay sheegeen bal markaas deeta marka hadda axaadiista uu ururiyey ayuu barhkoodna wuxuu kaba cabiraa xadiiskani waa saxiixan calaa shardi shaykhayn ba ayuu kaba cabiraa kuwa qaarkood shardiga bukhaari u yidhaah kuwa shardiga muslim buu yidhaah barhkoodna waa saxiixun buu yidhaah isagoon cibaaradaa kala raacin dee kuwo badan oo uu ka joogsado sixadooda uu yidhaaho dee haddii ciladaa uu ka nabadgalaan way jiraanba ama uu yidhaaho haddii aanu fulan ku jirin sixan u xukumi laaban way jiraan laakiin bal dee axaadiisan uu leeyahy waa labadii sheekh shardigoodii ama shardigii bukhaari ama shardigii muslim ujeedadiisu waxay dee axaadiis bukhaari iyo muslim aanay soo saarin oo kuwa ay soo saareen dee ruwaadoodii lagaba wariye ama wax lamidaba ah inuu soo saaro oo ziyaadadii bal markaa saxiix halka uu kaba kordhiyo laakiin wuxuu ihi wahuwa isagu mutasaahilun waa fi tasxiix axaadiista markuu saxiix yeelayo ama tasxiixinayo cibaaraadka aan soo marrayna uu kaba cabirayo waxa weeye waa mutasaahil buu ku yahay oo dee axaadiis aan saxiix ahayn oon gaadhsiisnayn oo ama xasanba ama daciifba bal awqaadda qaarkeed mawduuca oo uu cibaaradaa ka cabiraa jirta oo dee bal halkaa waxay ka dhaceen oo tasaahul badan baa kaba dhacay oo kan bihi tasaahulun xataa warad fiihi manaakirun wa mawduucun yuradda oo ee manaakir iyo mawduuc la celiyo ayaaba kitaabkiisa ku soo arorto waa mutasaahil saas daraaddeed marka waxa weeyaan axaadiista uu isagu soo saaro uu leeya waa saxiix haddii dee ruuxu uu naaqid ama aqoon sare uu leeyu isagu iska hubsan kara waa iska hubsanaya haddii kalena a'imadii kale hadday ku raacday uun mooyaan oo dee taas la sugo uun mooye saxiixnimo uun sidaasa iyadoon la hubsan looma qaadanayo waayo saxiix badan uu sheegay waa jira bal waxaa kaloo kitaabka ku jira axaadiis badan oo dee bukhaari iyo muslim waa run shardigoodiia iyaguba ay soo saareen laakiin uu ka kaafil noqday markuu kitaabka qorayo labadii kitaab ku sugan aan maqnaynba oo saxiixna way jiraan dee kuwa aan shardigooda gaadhseen saxiixana waa laga heli laakiin axaadiis kale oo badan oo xataa barhkood ay mawduucba yihiin ama dee in badan oo casharaad gaadhay oo mawduucina kitaabkii ka mid weeyoon ama asal lahayn saa daraaddeed isagu wuxuu ku yahay xagga tasxiixan mutasaahil weeye oo wixii uu ku ballan qaaday arrintii uu shardiyey ina muu oofin marka wuxuu yidhi famaa saxaxahu wixii uu saxiix yeelo xaakim saxaxa wuxuu kaga ixtiraasaya hadduu xadiiskii kitaabkiisii ku soo saaro aanu ka hadlin iyada taasi ma aha meeshii ma taalo mabuu saxiix yeelin kaasi maka halkan ee wuxuu uu yidhi waa saxiix walam najid aynaan helin fiihi kaafiigiisa ligayrihi isaga kayrkii waa xaakim kayrkii oo min almuctamadiina dadkii la ictimaadsanayay ka mida waa culimmadii lagu kalsoonaaye jaanibkana cumdada ku ahaa tasxiixan tasxiix ay yeeleen ay tasxiixiyeen walaa tadciifan tadciif ay tadciifiyeen aynaanu helin oo xadiidkii isagaa saxiix yeelay mana hayno axad a'imadii ka mida oo xadiidkan ku waafaqsan sixadiisa oo yidhi waa saxiix amase daciifiyey xadiidkii tasxiixiisa uun baabaynu haynaa wixii kale tadciif cid kale ay tadciifisay cid ay tasxiixisay toona ma hayno maynaan helin xakamnaa waxaan xukumaynaa biannahu xadiidkaasi xasanun xasanun iyo ujeedo darajadii sare ma siinayno cidno kale haddaanay daciifin wax dacfi keena inooga muuqan markaa xasan baan martabadii ka dhigaynaa ilaa an yadhara inay muuqato uun mooye fiihi xadiidkaa dhexdiisa cilatun cillo tuujibu waajibinaysa dacfahu dacfigiisa waajibinaysa in la helo mooyaane horta kitaabkan mustadrag ee xaakim ragga u cinaayooday waxaa ka mid ah dahabi talkhiis buu ku leeyey dee lana madbaceeyey iminkana dabcaadkan dambe mustadragaan aragnee dee tarqiimsan talkhiiskiisiisii umay soo dhigan ee axkaamtiisiioo kooban ayuunbay ka hoos qoreen bal matalan hadalkii xaakim ama xadiidka raqamkiisii kuba hoos qoreen ee talkhiiska kalaamkiisii oo dhan maaha laakiin dee dabcaadkii hore talkhiisku waa la socdayba talkhiiskaasna axaadiista ayuu talkhiisinayey in badanoo axaadiista ka mida waa tacaqub iyo ictiraad xaggiisa waa ka yimi oo isagoo le arrinku kaa maaha hebel baa kuba sugan ama taas weeye axaadiidka qaarna ama in badan oo kabeebdana cibaaradiisi iyo hadalkiisii unbuu kuba celiyey waana cibaaradan dee shahiirkee beryahan dambe shuurowde ah waxaa ku waafaqay xaakim meedahabi baa ku waafaqa oo kale ama uu sugay oo kale kale waxaa la arkaaba hadalkiisii buu dib ugu celiyey kalaam dambe uu tacaqub oo uu raaciyey maba jirto taasba weeye walow dee kollay barhkood dee wakhtiyadan dambe ay in arrinku taa ahaayo bal in cibaaradiisa u dhigayo un mooye waxan in wada taxriiriyey ee kalaam weyne uu kuba jiro ee waxyaalo isaga dhaafayna oo dahabi oon yarayna way jirayaan umuuro dee mawduucyo uu ku baraarujiye ama daciifina way jiraan bal horta kitaabkaasi waa jiraayo waa kutubta dee loola laabmi karo kalaamkiisii dee bal aimadii kale kaba hadashay saxa walow aynaan wadahayn xaakim ciraaqi oo kale iyana wax loola laabmi karo marka waxaa arrinta uu inoo sheegay ay tahy xadiidkii hadduu isagu saxiix yeelo cid tasxiixaas la tasxiixisay aanay jirin cid tadciifisayna aanay jirin inaguna markaan eegno wax ciloo inooga muuqday aanu jirin xadiiskii xasan baan ka dhigayna oo macnaa waxa weeyaanu bal darajadii sare uma xukumayna xasan baan kaba dhigayna hadalkan waa hadalkii horta ibnu salaax nawowina isagoo masalada uu ku binayey ibnu salaax kalaamkiisaas ku khilaafsan sida inoo dambaysa masaladan halkan waa ku waafaqay oo masalada uu ku binaysantahay waxayd ibnu salaax wixii uu ku tego cusuurta dambe inaan axaadiistii cidi tasxiixin karayna wixii hore lagu kaaftoomo markaasuu deeta ka dhigay dee waxba taayaynaan tasxiixinne bal xasankaasun kol haddaan cidi daciifin cilla aanay kaba muuqan aan kaba dhigno weyne halkan waa kan ku raacay laakiin masalada asalkeeda waa ku khilaafsan yahay waxay laakiin culimmadu yidhahan tani wuxunbay iska noqonaysaa taxakum xadiidkani saxiix buu noqon karaa xasanna waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa dee bal markaas in xasanuun la yidhaaho lagu dhigo iyadoo wax kaa raajax yeeliyo kuwii kale ka raajax yeelaya aanay jirin waa taxakume kolley xaqu waxa weeye in la tatabuco la eego oo wixii kolba xaalkiisu keenayo ama saxiix ha noqoto ama xasannimo ha noqoto ama daciif ha noqotee loo xukumo ee laakiin in xasanuun la yidhaahaa halkan waa ka carar laga cararayo ibnu salaax in bal waqtigan wax la tasxiixiyo imaam nawowine isagoo masalada asalkiisa ku diidan ayuu halkan laakiin raadkiisii maray ee muhimku waxa weeye siday dee culimmadu halkan dee masalada markay kaba hadlayeen ay dee kuna bushiyeen iyaga waa in wixii kolba xaalkiisu keenaya lagu xukumo ee maaha in xasanun loo xukumo ma aha arrinku waayo taasi waxa iska noqonaysaa un taxakumo xadiidka saxiixoo xasan loo xukumaana waa jira xadiid waxa weeye dee aan saxiix ahaynba oo waxa weeye loo xukumayo dee waxa weeyaan aan xasanin ahayn oo dee daciif oo xasan markaa loo xukumaya tan kaba dhalanaysa bal arrinku markaa taas weeyaanoo wixii isagu saxiix yeelay ama uu bal matalan aan isaga waa in la tatabuco kolba wixii uu mutay uun la siiyo taas bay noqon wa yuqaaribuhu waxa isaga ku dhow xaakim waxa ku dhow fii xukmihi xukumkiisa oo waxa weyan waa saxiixan xaakim waxa ku soo dhow xagga xukumka oo dee waa kan ay xukumeen inuu mutasaahil yahay taasay u xukumeen haddaba xukumkiisa xaggaa tasxiixa waxa kuba dhow saxiixu abii xaatim ibni xibbaana imaamka ibnu xibbaan abuu xaatim kitaabkiisan saxiixa ah kaas baa isaguna ku dhow horta wixii ka wada dhexeeya waa taan soo sheegno oo ma kala farqiyaan aan nidha xasanka iyo saxiixa axaadiistooduna bal wixii dee aan cilla aanay ku imanayaan la daciifini dee saxiixa ay sheegayaanna xataa xasankii waa ugu hoos jiraa unoo xasan buu noqon karaa waana ka sarrayn karaa bal waa ku dhowyo isaguna waxa ujeeddadu ay tahay tasaahul waa jiraa xaggiisa ibnu xibbaan marka la eego axaadiisan uu soo saarayo waa soo saarka naftiisa ee axaadiis uu leeya dee saxiixaan ku gaabsanaya haddana axaadiisa uu soo saaray marka la eego nooc tasaahulaa jira walow isagu uu ka mudan yahay ka raajaxsan yahay marka la eego musadraka xaakim taasba weeye walow markaa tasaahul baa jira laakiin a'imada qaarkood tasaahulkiisa waa labada kita labada imaam ee kitaabka sharxay iska daba maraanba ama labadooduba dee labada ismay waa kala dunaayeene bal markaa ay qowlkooda ay kuma tagaane waxay leeyihin xaakim tafsiir marka la eego isagu tasaahul waa ka dhacay laakiin ibnu xaakim marka la eego shardigiisii uu dejistay waa oofiyey ee shardigaa marka hore fudayd uu kuba sugnaa markaa xaggaa tasaahul ma jiro xaakim tasaahulka xaggu ugaba yimi wuxuu yihi axaadiida saxiixoo bukhaari iyo muslim kuway soo saareen lamidaan soo saaraya arrinkiina sidii muu noqon kani laakiin taa muu odhan ismuu laasimin laakiin wuxuu ku socday shardi uu isagu dhigtay oo laakiin shuruuddii culimmada kale kaba fudud oo xagga ruwaadda ah oo bal masalan waxa weeyaan raawiga xadiiska warinaya haddii uu bal masalan siqo yahay oonu tadliis markaa aanu mudallis ahayn sheekhiisii uu ka maqlay isagana kan ka soo qaatay ee raawigu uu kaba maqlay irsaal iyo inqidaacna aanu dhicin raawigana bal maalan waa xadiiskii ama raawigii siqu kaba dhigaya waa ujeeddadu ninkan uu siqanimada u xukumayabaa culimmada kale kii awsaaftii uu shardiyayna awsaaf ka hoosayso ka fudud buu isagu u shardiyaa oo raawiga haddii aan cid sharaaxaysay aanay jirin cid tacdiishayna aanay jirin eg waa ruux laga aamuso miday majhuulxaalba odhanayaan kuwa kale sheekhiisuna uu siqayahay raawiga ka warinayaana siqaya xadiis lagu inkirana aanu la iman agtiisa siquu ka dhigaya xadiiskiisiibuu saxiix yeelayaa shardigaasuu dhigtay shardiga waa oofiyey laakiin marka horea shardiga uu ku sugan yahay khifada ayay ku sugan tahay shardigiisiibaayo dad badan oon xadiis siqa lagu magacaabeen ayuu kitaabkiisa siqaad siqa kaba dhigay isagu dee uu tawsiiqiyey uun oo culimmada kale jahaalo xaaliya in loo sugo ama masuur lagaba dhigo uun mooye aan dee siqanimo aan agtiisa agtooda aan kuba ahayn halkaa laakiin jaanibka marka laga eego tasaawubku waa ku jira laakiin shardigiisii saw kamuu bixin ee shardigiisii waa oofiyey taas baaba yidhaaheen oo sida suyuud maa sahla albusiyu fii kitaabihi laakiin sharduhu khafa wqad wafaa bihim bal wayuqaaribu fii xukmihi saxiix abi xaatim ibna xibbaan baa kuba dhowe ahaalisatu tii saddexaad alkutubu kutubtii almukharajatu lasoo saaray amude mustakhrajaadkeeda cala saxiixayn bukhaari iyo muslim korkood lam yaltazim ismay laazimin ama lam yultazam maydheh laysma laasiminoo fiiha kutubta mukharajaadka ama mustakhrajaadka muwaafaqatumaa bukhaariyo muslim in lagu waafaqo fil alfaadi alfaadda lagu waafaqo faxasala waxaa xasilay fiihaa kutubtaa dhexdeeda tafaawutun kala tagsani masalan marka loo eego kitaabkii uu mustakhrajka uu ku ahay bukhaari ama muslim fi lafdi xaggii lafdiga iyo walmacnaha xaggii macnaha tafaawut ayaa xasilay taasba weeye oo bal masaladii saddexaad weeye masaa-ishii tasiixa kaba mid ahayd ama saxiixa kaba mid ahayd kutub baa jirta ay kutubulmustakhrajaadka yidhaahaan oo malaag ka abu cawaane iyo waxyaale ay ka madbacaysayin ee in badanna aan la madbacayn waayo ma yarayn kutubtaasiye waana kutubal xadiidka saxiixa ee iyagana khaarija saxiixa lagaba khaarija saxiixayna aan ka qaadan karno mustakhrajaadku waxa weeyaanuun ama mawduucu lmustakhraju yahay ninbaa wuxuu imanaya usoo qasaya kitaabkii bukhaari masalan axaadiistiisibuu isagu kitaab uu leeyahay kusoo qorayaa xadiis xadiis laakiin ninkii waa nin bukhaari ka dambeeyey kutubtiina asaaniid baa lagu warinayaayo dee isnaadla-aan kitaabkii laguma warinayo haddaba ina xadiidkan halkii uu markuu bukhaari buu kitaabkiisii kaba soo naqliyey bal xadiidkii inama alacmaalu binniyaat hadduu isagu bal bukhaari nin uba dhaxeeyo halkuu dee qolada marka kitaabka bukhaari la warinayay iyadoo firabri maalan lagaba wariyo isna bukhaari uu ka wariyo bukhaarina dee ciddii uu bal xadiidka kaba wariyo sida xumaydi oo kale iyo halkaa la wado dariiqaa ma maraye dariiq kale oon ama sanad kale oon bukhaari marahayn ayuu xadiiskii ku warinaya xadiisku waa axaadiistii bukhaari mid mid buu usoo dhiganaya laakiin wuxuu ku warinayaa sanaduu isagu leeyahay oon bukhaari marahayn ee meel kale maraya oo bal maalan markaasaa wuxuu kaga soo dhacayaa bukhaari in axaadiisan bukhaari ha wariyey keligii muu warin sheekhadiisiibuu isagu kaba wariyey sheekhadiisuna asxaab badan bay lahaayeen iyo talaamiid badan haddaba dariiq kaloonkii bukhaari ahayn bukhaari waxay iskaga soo dhacayaan ama sheekhiiba iskaga soo dhacayaanba bukhaari ama intii ka dambaysay kolay shardigiisuna waxa weeye sheekh fog inaanu u guurin isagoy u suurtogelayso sheekha dhow inuu kaga soo dhacu kala kulmo oo a matalan sheekhiisoo kale isagoo hadday u suurtogelayso inuu helo cid ka warinaysa uu kala kulmo halkaa uu ku kulmaan isagiyo bukhaari ka kale uma guuraya haddaan faa'iida meesha jirin gaara ziyaado sida culuwiya ama wax kale haddii dee kaa waayana sheekha sheekhiisa ilaa saxaabigii laga gaadhayo bal taas baa mustakhrajaad lagu magacaabaa haddaba axaadiisi waa axaadiisii bukhaari bay noqotay sanadkii unbaa sanadkii bukhaari aan ahayn isaga marayey walow xagga dambe sanadkiisii lagaga soo dhacayo oo sheekhiisa iyo waxa ka dambeeya lagaga soo dhacayo kuwaasay mustakhrajaad idhaahaan haddaba raggaasi inay waxay warinayaan iyagu xadiiskiisay ku warinayaan maaha inuu bukhaari laftigii ka soo naqlinayo xadiisku laakiin waa isaguna sheekhyo kaleu leeyuu kaba wariyo iyaguna sheekhyo kale alfaadii uu sheekhiisa xadiiskan uga maqlay ayuu warinayaa xadiisku se waa xadiiska asalkiisii markaasuu isaguna sheekhiisii wuxuu kaba maqlay taasaa waxay keenaysaa lafdigan mustakhrajka kuba sugan iyo lafdigii bukhaari bidabdi ugu sugnaa awqaadda qaarkeed inay wax kala bedelaadaan asalku waa xadiiskii awqaadda qaarkeed baa dhacaysa xataa macne inay meeshii ay kala bedelaadaan waxaa dhacaysa kolkol dariiqan dambe inuu ziyaado yeesho aan kitaabkii bukhaari ku sugnayn tatilmo uu yeesho bal taas baa fawaa'idu way noo dambaysa ay mustakhrajaad laydhaa haddaba wuxuu leeyahay kutubta caynkaasa marka horeba raggani inay xadiiska asalkiisa mooyaane ismay laazimin inay bukhaari iyo muslim lafdigii ku waafaqaan oo cibaaradoodii soo dhigtaan waayo waa cibaaradii sheikyadoodii ay kaba maqleen kale ayay iyagu kuba warinayaan fa xasala waxaa xasilay fiiha kutubta fiigeeda tafaawutun kala tagsanaan xagga marka la eego bukhaari iyo muslim markaynu u eegno fi lafdi xagga lafdiga taasi in badan baabay dhici kartaa walmacnaa macnahana awqaadda qaarkeed marka wuxu uhi wakadaa saasoo kale waxaoo la mid ah oon lafdigii layslaasimin bukhaari ku sugnaa ama waxa weeyaan muslim kuba sugnaa maa rawaahu lbayhaqiyu imaamka axmed ibn lxusein wixii uu wariyey walbaqawiyu baqawiyu halkana waa ninkii sharxu sunnaha iyo macaalim tansiil iyo tahdiibka fiqiga ayaa lahaa ee maaha baqaawiga hore ee musnidka a ma aha walbaqawiyu iyo xusein ibn mascuud iyo wa shibhu maa cidda la midka ahoo ay wariyeen ujeeddadu waa raggani kutub axkaameed bay leeyihiin axaadiisay warinayaanna iyagoo sanad ka mujarada ma wariyaan ee sanadkooday ku wariyaan waana rag dambe oo dee bayhaqi baa yar horreeyey markaas isagu shan boqol iyo lixyo tobankiibaa u baqawi dhintay sanadkiisuu ku warinaya haddana axaadiistii axaadiistaa uu wariyey intuu sanadkiisii ilaa rasuulkii ilaahay kuba wariyo ayuu marka dambe ay maxay odhanayaan xadiiskii washibima iyo labadaas raggii kale la midkahay kutub caynkaasa laha qaa'iliina xaalay ku qowlayaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey oo markay dhammeeyaan xadiiskii ayay odhanayaanba bukhaari baa wariyey aw muslimun muslim baa wariyey ay odhanayaan haddaba noocaa waqaca waxaa dhacay fii bacdihi barhkii tafaawutun fi lmacna kala tagsanin xagga macnaha markaad u eegto bukhaari wixii ku sugnaa iyo bayhaqi sunantiisoo kale bal matalan alkubra ama macrifo wixii kuba sugan ama sharxu sunnaha bagawixa kuba sugan kolkol baa macni ay ku kala duwan yihiin lafdiguna in badan baabu kala duwan yahay marka muxuu leeyahay haddaba markan bukhaari iyo muslim maxay uga jeedaan fa muraaduhum ujeedadoodu waxa weeye ragga annahumaa bukhaari iyo muslim rawayaa waxay wariyeen aslan xadiidka asalkiisaa ku sugan weeye mustakhrajaadkana asalkaa ku sugan weeye ee maaha lafdiganay ku wariyeen ma laha cibaaradanay ku wariyeen ma laha ee asalka xadiidka ah iyagu laakiin dariiqoodii iyo sanadkoodii iyo sheekyadoodii siday kuba warinayeen unbay kuba wariyeen marka wuxuu leeyahay xukumku waa kane tanaa muhime falaa yajuusu ma banaana an tanqula inaad adigu an yanqula haddii ay dhacdana waa marka an yanqula manaa laa yajuusu liaxadin an yanqula baan markaa odhanayna kuma banaano an tanqula inaad naqliso minhaa saa bayhaqi oo kale ama baqawi oo kale ama amhaashood xadiisan xadiis aad ka soo naqliso ood iyaga ka qorta xadiiskii wa taquula aad tidaahid huwa haakada huwa xadiiskani haakadaa san uu yahay buu fiihimaa bukhaariyo muslim ugu sugan yahay taasi kuma banaano waayo tafaawudkaasaa jira laakiin muxuu idhi ilaa an tuqaabilahu inaad qaabilso mooye bihima ujeeddadu lafdigii bayqawiba lahaa matalan aad soo qaado ood lafdigii bukhaari u eegto ood aragto farqi inaanu jirin markaa waad odhan kartaa waayo waad hubsatay taasi waa mid aw yaquula uu yidhaha almusanifu saa bayhaqi oo kale ama baqawi oo kale uu yidhaaha ama dee ciddii kale la midkayd akhrajahu w bilafdihi lafdigan bay ku soo saareen uu isagu cibaarada yidhaha lafdiga aan soo dhigtay ku soo saareen markaa waad naqlin kartaa bikhilaafi almukhtasaraati min asaxiixayn fainahum naqaluu fiiha alfaadahuma laakiin way ka duwan tahay arrinku mukhtasaraadkan sida ibnu abi jamra iyo tajriidkiiyo kuwaas ee laga soo naqliyey min asaxiixayn laga soo gaabiyey fainahum qolooyinka asxaabu almukhtasaraat naqaluu way soo naqliyeen fiiha kutubtaa dhexdeeda alfaadahuma alfaaddii bukhaari iyo muslim lahayd markaa iyaga adoo lafdigii kaba naqliyey waad odhan kartaa bukhaari iyo muslim baa sida ay ku yidhi walow dee meelo qaarkood kolley hubsasho kolkole ay iska yeeran karto oo barhkood laakiin iyaga lafdigoodan waad u tiirin kartaa ama kuwan asalkun baa loo jeedaaye waa inaad ama iyagii adigu aad u eegto ood markaa aragto inaan tafaawud jirin ama isaga lafdiga u yidhaha labada xaalo unbaabaad odhan kartaa oo xadiidkani bukhaari sidaas ugu sugayay haddii kale waxaad u tiirinaysaa kitaabkii aad kala soo naqlisay fa inahum naqaluu fiiha alfaadahum ama kuwan waad ka soo naqlin kartaa buui bal markaa wixii ka dambe intaa marka dambean si yartaa meel doono allah subxana wa tacala aclam